ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo hadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga heer furqaan marka laga reebo maalinimada jimcaha waa sagaalka bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqolixi afartanka hijiryada qodobada maanta oo axadda barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kooxda aresafoo dad shacabah ku laysay duqeyn ay ka fulisay dalka suudaan ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa ku dhintay roobab mahiigaan oo ka da'ay magaalada bahiinbalankaha ee dalka arjentiina tiro ka mid ah maleeshiyaadka xuutiyiinta oo lagu dilay koonfur galbeed ee waddanka yeman boqolaal kun oo guri ayaa korontola'aan ku dhacday kadib markii duufaano xoogan ay ku dhufteen dalka austreeliya sidoo kale inta uu barnaamijka dhacdooyinka dunida hawada ku jira waxaad ku maqli doontaan xalqada toddobaad ee taxanaha guulisadayaasha islaamka waxaan kala soconaa saansaanta colaada ka dhex jirta dowladaha etoobiya iyo eritreya waa mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaaga qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka balse aynu ku bilowno xubinta qalinka saxaafadda ooan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaayo qoreen warbaahinta waxaana halkan ka soo jeedinayaa wariyaheena farxaana cali cabdulaahi kooxda r s f oo dad shacab ah ku laysay duqeyn ay ka fulisay dalka suudaan maleeshiyada addacmu assariic ee caadaysatay daadinta dhiigga dadka shacabka ah ee ku nool waddanka suudaan ayaa maalintii shalay dad hor leh ku laysay waddankaasi waxay kooxdan dhaqan ka dhigteen inay goobaha dadku ku badan yihiin madaafiic la beegsadaan had iyo jeer sida ay sameeyeen saacadihii lasoo dhaafay oo kale sabtidii shalay waxay madaafiic ku duqeeyeen magaalada al abyad ee gobolka kordofaan oo ka mid ah dalka suudaan waxayna halkaasi ku dileen dad rayid ah halka ay dhaawaceen qaar kale sida ay sheegeen golaha madaxa bannaan ee dhakhaatiirta suudaan war ka soo baxay bahdan caafimaad ayaa lagu sheegay in kooxda r s f ay si ulakaca u duqeeyeen goobaha dadka ku badan yihiin waxayna dileen shan ruux oo ay hooyo iyo carruurteedu ku jiraan halka ay dhaawaceen afar kale intaasi waxaa sii dheer waxyeelada ay mar weliba u geystaan goobaha danta guud iyadoo duqeymaha kooxdan noqdeen kuwa mar weliba soo lalaabta ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa ku dhintay roobab mahiigaan ah oo ka da-aya magaalada baahiyaha balanka ee dalka argentina wararka inaga soo gaaraya waddanka argentina oo dhaca koonfurta qaaradda ameerika ayaa kusoo waramaya in qaybo ka mid a dalkaas ay ka da-een roobab mahiigaan ah oo geystay khasaare isugu jira dhimasho burbur hantiyadeed iyo isu socodkii bulshada oo istaagay halka tobanaan ruuxna laga dareemayay goobaha ay saameeyeen roobabka ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa ku dhintay roobabkaas mahiigaanka ah oo tan iyo subaxnimadii jimcaha ka da-ayay magaalo xeebeedka baahiyaha balanka oo lix boqol kilomitir koonfur galbeed ka xiga magaalada caasimadda u ah argentina ee buenos aires kow iyo toban ka mid a saddex iyo tobanka qof ee dhintay ayaa la aqoonsaday iyadoo golaha deegaanka ee deegaankaasi ay sheegeen inay suuragal tahay inay jiraan dad kale oo ku dhintay magaalada taas oo ay ku nool yihiin saddex boqol iyo konton kun oo qof dowladda hoose ee magaalada baahiyaha balanka ayaa joojisay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii magaalada waxayna ugu baaqday dadka deggan inay guryahooda joogaan ilaa amar dambe iyadoo u ogolaatay mashiinada culus oo keliya inay dhaqaaqaan si loogu diyaargaroobo howlaha samata bixinta iyo daadguraynta magaaladan ayaa horay u soo martay dhacdooyin la xidhiira isbeddelka cimilada oo daran dhammaadkii labada kun saddex iyo labaatankii duufaan xoog leh oo wadata roobab xooggan iyo dabaylo gaaraya ilaa boqol iyo konton kilomitir saacadii ayaa dilay saddex iyo toban qof kadib markii uu ku soo dumay guri ay ku jireen tiro ka mid ah maleeshiyada xuutiyiinta oo lagu dilay koonfur galbeed ee waddanka yemen maleeshiyaadka xuutiyiinta shiicada ah ee ka dagaalama waddanka yemen taageeradana ka helaya dowladda iiraan ayaa shalay weerar dhabagal ah oo loo dhigay lagu dilay saddex ka mid ah kooxdan xukuumadda taagta daran ee yemen ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan wuxuuna ka dhacay galbeedka magaalada tacis ee waddanka yemen ciidanka dowladda yemen ayaa sheegay inuu kamiinkan daba socday weerar ay xuutiyiintu maalin ka hor dhacdadan kusoo qaadeen saldhigyo ay askarta yemen ku leeyihiin bariga magaalada tacis ee dalkaasi dhanka kale war ka soo baxay xukuumadda yemen ayaa lagu sheegay in shalay ay maleeshiyaadka xuutiyiinta weerar kusoo qaadeen saldhigyo ay ciidanka yemen ku leeyihiin koonfurta gobolka ma'rib ee dhaca waqooyi bari waddanka yemen waxayna sheegeen inay khasaare culus oo naf iyo maalba leh gaarsiiyeen maleeshiyadii soo weerartay sida ay hadalka u dhigeen weli ma helin ilo ka madax bannaan xukuumadda yemen oo xaqiijinaya sheegashadooda hase yeeshee waxaa muuqata inay markan dib u soo laabteen dagaaladii u dhexeeyey xuutiyiinta iyo xukuumadda yemen kadib in muddo ah oo aysan xabad isku ridin boqolaal kun oo guri ayaa koronto la-aan ku dhacday kadib markii ay duufaanno xooggan ku dhufteen dalka austareeliya saacadihii lasoo dhaafay waxaa bariga waddanka austareeliya ku dhuftay dabayl saameyn ku yeelatay waddankaasi taas oo sababtay koronto la-aan boqolaal kun oo guri dabayl aad u xooggan oo ka timid dhanka xeebta ayaa sababtay inay soo dhacaan geedo badan iyo fiilooyinka korontada shirkadda korontada ee waddankaas ayaa sheegtay in saddex boqol iyo soddon kun oo guri ay koronto la-aan noqdeen sababo la xiriira saameynta ka dhalatay duufaantan dhanka kale waxaa isla waddankaasi ka da-ay roobab sababay in webiyadii waddankaasi ay buuxsamaan waxaana khatarta ugu badan ee xilligan waddankaasi ka jirta tahay daad ku dhufta dalkaasi kadib markii nin lixdan iyo kow jir ahaa uu u geeriyooday sababo la xiriira roobabkan iyo webiyada buuxsamay ninkan ayaa ku dhacay webi ku yaalla waddankaasi xilli uu gaarigiisu dulmarayay buundo marta webiga dushiisa wuxuuna gaarigii kula dhex dhacay biyaha hase ahaatee wuu ka soo baxay gaariga geed ayuuna isku dayey inuu ku dhego balse biyaha ayuu ku qarqoomay
عرفت الله بالنجوى بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ah ayaad maqlaysaan wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan markaana muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madarasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid marla arag ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shabahayey haddaba si aanu u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaannu diyaarinay taxane aan ugu magac darnay gulsidayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku soo dhowaada xalqada toddobaad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen cabdalla mukhtaar
الزبير ابن العوام ابن خويلد القرشي الأسدي waxaa lagu kunyeeyaa abi cabdilaahi hooyadiisana waa safiya binti cabdilmutalib radiallaahu canha oo ahayd eedada rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidoo kalena wuxuu ilmo adeer la ahaa khadiija binti khuwaylid oo ahayd xaaska nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku soo barbaaray azubayr guri nasab oo ku tilmaamnaa geesinimo iyo deeqsinimo hooyadiisa safiya binti cabdilmutalib ayaana ku tarbiyeysay wiilkeeda halyeynimada iyo dhiiranaanta maadaama uu ahaa agoon oo aabbihii waxaa lagu dilay dagaalkii jaahiliyadda ee alfujaar markii nebi maxamed salaallahu calayhi wasalam lala diray risaalada islaamka wuxuu abuubakar oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee rumeeya ayaa bilaabay inuu isaguna dacwada gaarsiiyo dadka uu ku kalsoon yahay dadkii uu islaamnimada u bandhigay oo qaatayna waxaa ka mid ahaa azubayr ibnulcawaam oo islaamnimada soo galay isagoo lix iyo toban sano jir ah adeerkiisa ayaana isku howlay inuu gaalnimada ku celiyo isagoo tacdiibin jiray laakiin wuxuu qaatay go'aan cad oo ah inaanu ka laabanaynin wuxuu ka mid ahaa muhaajiriintii u hijrooday dhulka xabashida labada hijradood dadka kuwa ugu da'da yar ayuuna wakhtigaas ka mid ahaa maka ayuuna dib ugu soo laabtay markii uu gaaray khabar been ahaa oo ku waramayay in quraysh ay qaadatay diinta islaamka markii ay muslimiintu u soo hijroodeen madiina wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam zubayr la walaaleeyey cabdulaahi ibnu mascuud halka masaadirta qaarna tilmaamaan in lala walaaleeyey salama ibnu salaama آخى النبي بينهم يا فرحهم يا سعدهم والله جل جلاله بالحب يجمع شملهم مهاجرون خلفوا كل المتاع خلفهم ومناصرون استقبلوهم بالحفاوة عندهم آخى النبي بينهم markii uu bilowday jihaadka wuxuu azubayr ibnulcawaam ka mid noqday halyeyadii muhaajiriinta iyo ansaarta ee difaacay islaamka maalinkii badarna wuxuu ahaa fardafuul wacdaro adag dhigay malaa'igta ka qayb gashay dagaalkana waxay wateen dareeska uu watay subayr sida uu nebiga salaallahu calayhi wasalam sheegay gaalada uu maalinkaas dhigta dhiigga u daray azubayr waxaa ka mid ahaa cubayda ibnu saciid iyo adeerkiisa khubaylid ibnu asad waxaa intaas sii dheer gaalada kale ee aan magacyadooda la sheegin ee uu maalinkaas dilay dagaalkii uxudna wuxuu azubayr ka mid ahaa dadkii farakutiriska ee la sugnaaday nebiga salaallahu calayhi wasalam kana difaacay gaalada فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطي فيجزل ثناؤك خير من فعال معاشر وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل sidoo kale wuxuu goobjoog ahaa macrakadii alqandaq iyadoo maalinkaas rasuulku yidhi nebi weliba wuxuu leeyahay gargaare ama hiiliye aniguna gargaarahayga ama hiilkayga waa subayr وحواري رسول الله فزبير حامي الثغرات لقريضة راح يراقبهم فقريضة أهل الغدرات furashadii khaybar ayuu sidoo kale azubayr goobjoog ahaa wuxuuna ka mid ahaa raggii sahmiga khaniimada laga siiyey maalinkaas sidoo kale wuxuu ka mid ahaa fardafuuladii saddexda ahaa ee duleedyada madiina uga daba tegay haweenay siday fariin qarsoodi ah oo reer maka loogu sheegayay in nebiga salaallahu calayhi wasalam qorshaynayo duulaan uu ku soo qaado magaaladooda furashadii maka wuxuu subayr ka mid ahaa saraakiishii horkacaysay ciidamada muslimiinta isaga iyo raggii uu hogaaminayeyna waxay maka ka galeen dhanka kudaa هو قائد مقدام وفارس أمام هو قائد مقدام وفارس أمام نهاره صيام وليله قيام maalinkii xunayn ee culayska dhacay muslimiinta qaarna fagaaraha ka carareen wuxuu subayr ka mid ahaa raggii sugnaaday ee wacdaraha adag dhigay gaalo badanna laayay mushrikiintii dagaalka ka qayb galay ayaana uga markhaati kacay halyeynimada iyo geesinimada عند الرسول مقرب يا الزبير مقاتلا ومناضلا يتقرب عشق نما بفؤاده لجنان ربي يطلب ما عاش يوما خائفا من لا يغالب يغلب
geeridii rasuulka salaallahu calayhi wasalam kadib oo badi qabaa'ilka carbeed gaaloobeen waxa uu subayr ibnulcawaam ka mid ahaa halyeyadii islaam ka difaacay isaga cali iyo cabdulaahi ibnu mascuud ayuuna abuubakar mas-uul uga dhigay ilaalinta amniga magaalada madiina oo ay suuragal ahayd in lasoo weeraro maadaama uu ka mid ahaa golihii shuurada ee dowladda islaamka aadna uga agdhowaa subayr ibnulcawaam khaliifkii muslimiinta ee abuubakar waxay taariikhdu warisaa inuu ka mid ahaa raggii ku taliyey in lagu duulo shaam islaamkana la gaarsiiyo markii camar ibnulcaas uu bilaabay furashada masar wuxuu cumar ibnulkhadaab istusay inuu gurmad u baahan yahay madiine ayuuna ka diyaariyey dhowr iyo toban kun oo mujaahid oo uu horkacayo azubayr ibnulcawaam cumar ayaana hamiyey in walaayada shaam uu subayr u dhiibo laakiin wuxuu subayr yidhi dan kama lihi arrinkaas waxaan ahay mujaahid haddii aan tago masar iyadoo la furtay waxaan aadi doonaa dhanka xeebaha halkaasoo aan ku jihaadi doono haddiise aan tago iyadoo aan la furan waxaan ka hoos jihaadi doonaa camar ibnulcaas markii ay muslimiintu go'doomiyeen dhufeeskii baabilyoom xisaarkuna dheeraaday wuxuu subayr u yimid hogaamiyihii muslimiinta ee camar isagoo u sheegay inuu fulinayo weerar inkhimaasi ah cadowgana isku dhex tuurayo allahna uu ka rajaynayo in howlgalkaas uu sabab u noqdo furashada masar sidii ayuu sameeyey wuxuuna isku dhex tuuray cadowga markii ay muslimiintu takbiirtiisa maqleen ayay iyaguna u daateen dhufayskii gaalada روم أيانا أرققح أدك سو وجهي سيدا سينا كجبي هنا نصر هنا جبر وسلوى هنا نسترجع الفتح المبين هنا أبطالنا كانت خطاهم إلى الأمجاد تأخذنا سنين sidaas ayuu subeer qayb uga ahaa weliba kaalinta ugu adag uga qaatay furashada masar wuxuuna ahaa nin saahid ah warac badan aan jeclayn xilka iyo mas-uuliyadda nebiga sala allahu calayhi wasalam abubakar iyo cumar ayaana geeriyooday iyagoo raalli ka ah halyeygan markii ay dhacday fidnadii dhex martay muslimiinta ayaa waxaa subayr ibnulcawaam dilay nin lagu magacaabo camar ibnu jarmuus attamiimi dhacdadan lagu dilay saxaabigan jaliilka ah ayaana gelgishay guud ahaan muslimiinta
markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxaan kala socnaa saansaanta colaadeed ee ka dhex jirta dowladaha itoobiya iyo eritreya waxaana la diyaaraa waryaheena cabdisamid cabdulaahi waxaa soo shaacbaxaya xiisad cusub oo u dhexaysa itoobiya iyo eritreya taasoo bannaanka timid kadib wadahadalkii beretoria ee adis ababa ay heshiiska kula saxiixatay xoogaga tigreega laguna soo gabagabeeyey dagaal socday laba sanno oo xiriir ah dhowaad labaatan sanno oo ismirinwaa ah uu ka dhex jiray labada dal ra-iisul wasaaraha xilka kasii degaya eebe axmed iyo madaxweynaha eritreya siyaasi afwarki ayaa kala saxiixday heshiis nabadeed oo lagu soo afjarayo khilaafka u dhexeeya labada dal hase ahaatee siyaasiyiin badan oo dhinacyada ishaya kasoo kala jeeda ayaa qaba fikrad midan ka duwan kaasi oo ah in heshiiskan uu yahay mid u gaar ah labada hogaamiye iyadoo aysan ka qaybgelin cid ka mid ah dhinacyada ay khusayso khilaafyada soo jireenka ah ee labada wadan waxaa sidoo kale heshiiskaas lagu cileeyey inaan la shaacin waxa labada madaxweyne ay ku heshiiyeen iyadoo aan laga hadlin ajandihii ugu muhiimsanaa ee markii hore keenay khilaafka sida xadaynta xuduudaha isticmaalka dekadaha iyo arrimo ganacsiga la xiriira nofembar labadeedii labada kun laba iyo labaatankii dowladda itoobiya iyo jabhadda xoreynta tigreega ayaa heshiis nabadeed waxay ku kala saxiixdeen magaalada beretoria ee dalka koonfur afrika iyadoo heshiiskaas uu garwadeen ka ahaa midowda afrika sidaas darteedana lagu soo afjaray dagaal muddo labaatan sana ah ka socday gobolka kaasuu kusii fiiday gobollo kale sida dhulka amxaarada iyo oromada mid ka mid ah natiijooyinkii kasoo baxay heshiiskaas ayaa ahaa in xiriirka itoobiya iyo eritreya uu hoos u dhaco islamarkaana uu dib ugu soo laabto xaaladii cakirneed ee horey usoo dhex martay dalalkan taasoo way asmara u aragtay inay dhawarka ka riixayaan xulafadii shalay dagaalka kula jirtay jabhadda xoreynta tigreega waxayna muujiyeen sida ay uga walaacsan yihiin arrintan toddobiiy tobankii febraayo madaxweynihii hore etoobiya ayaa maqaal uu qoray wuxuu kaga digay dagaal dhex mara etoobiya iyo eritrea isagoo waxa loogu yeero beesha caalamka ugu baaqay inay qaadaan tallaabo deg deg ah oo looga hortegayo xiisadda sii kordhaysa ee labada dowladood maqaalkan ayuu tashama wuxuu ku soo bandhigay eedeemo ka dhan ah madaxweynaha eritrea wuxuu sheegay in afawarkii uu ku howlan yahay sidii uu dib ugu soo celin lahaa colaadda ka taagan waqooyiga etoobiya islamarkaana uu ku lug leeyahay khilaafyo dhowr ah oo waxyeelo u geystay dalal badanna oo ay ka mid yihiin suudaan koonfurta suudaan iyo soomaaliya dhankeeda eritrea ayaa isdegdeg ah uga jawaabtay hadalkan iyadoona wasiirkeeda warfaafinta yemane gabramayscal uu ku eedeeyey madaxweynihii hore etoobiya inuu soo saaray qayladhaan been abuur ah isagoo ku eedeeyey eritrea inay doonayso horinta colaado cusub oo geeska afrika mar kale ka qarxa wuxuuna sheegay in sheegashadan looga gol leeyahay in lagu qarxiyo ajandayaasha dagaalka wasiirkan ka tirsan xukuumadda eritrea ayaa wuxuu tilmaamay in dalkiisa uusan wax dana ka lahayn inuu faraha la galo arrimaha siyaasadda gudaha ee etoobiya isagoo carabka ku adkeeyey in asmar ay u aragto heshiiska beretoria mid gaar u ah xukuumadda adisababa wuxuu sidoo kale wasiirku ku eedeeyey etoobiya inay tahay halka laga soo abaabulo dhacdooyinka gobolka isagoona tusaale usoo qaatay heshiiskii xaaraanta ahaa oo ay la galeen maamulka somalilan iyo dagaalada adag ee ka taagan gobolka amaxaarada wuxuu sheegay in tani ay tahay xeeladda etoobiya ku doonayso inay eritrea kaga dhigto mid dabagal u ah colaadaha gobolka heshiiskii beretoria ayaa bilow u ahaa khilaafkii asmara iyo adisababa waxaana dhinac walba ka soo baxay walaac ku saabsan waxa ay qolada kale qorsheynayaan balse waxaad moodaa inay jiraan arrimo kale oo sii dardargelinaya kala aragtiduwanaanshaha taasi oo dabada ka riixaysa xiisadda kasii daraysa ee gobolka tan iyo bartamihii sanadkii labada kun saddex iyo labaatanki waxaa soo ifbaxay khilaafyo u dhexeeya dowladda federaalka etoobiya iyo qaar ka mid ah jamhadda amxaarada gaar ahaan markii la go'aamiyey in qayb ka mid ah ay noqdaan ciidanka dowladda federaalka etoobiya khilaafkan ayaa wuxuu isu rogay dagaal toos ah oo lagu hoobtay waxaana lagu eedeynayaa in eritrea ay bixisay taageero dhanka saadka ah oo ay siinayso jabhadaha lidiga ku ah xukuumadda adisababa dowladda etoobiya horey uma aysan shaacin eedeemahaas balse qallaasaha sii kordhaya ee labada dal ayaa haatan bannaanka keenay eedeemahaas arrimaha lafdhabarta u ah xiriirka ka dhexeeya eritrea iyo maleeshiyaadka amxaarada ee loo yaqaano fano ayaa ah ku qanacsanaan la'aanta heshiiskii beretoria iyo saameyntii uu ku yeeshay labada dhinac kaasoo soo afjaray dagaalkii tigreega waxaa weli ka dhex guuxaya maskaxda siyaasiyiinta etoobiya arrinta ku saabsan helitaanka bad ay u madax bannaan yihiin iyo luminta etoobiya ee dekedaha eritrea kadib markii ay eritrea ka xorowday gumaysiga etoobiya kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaana arrintan sii murgiyey markii uu go'ay xiriirka labada dhinac iyo go'doomintii eritrea ee caalamka iyo ka fogaanshaha hay-adaha caalamiga ah iyo sidoo kale kuwa gobolka kadib dagaalkii labadii kun ay la gashay etoobiya bishii oktoobar sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa khudbad ka horjeediya baarlamaanka taas uu kaga hadlay in etoobiya damacsan tahay inay mar kale hesho dekad iyada oo sii maraysa eritrea soomaaliya ama jabuuti wuxuuna tusaale usoo qaatay hadalkii caluula abinega oo ahaa nin hogaaminaya dagaal lagu magacaabo adwa kaasi oo dhex maray etoobiya iyo talyaaniga dhammaadkii qarnigii sagaaliyo tobanaad hadalkaas oo ahaa in badda cas ay tahay xuduudda dabiiciga ah ee etoobiya hadaladani ayaa waxay gobolka ka abuureen guux weyn taasoo keentay in eritrea kaga jawaabto diidma qayaxan soo jeedinta abey axmed iyadoona saddex bilood kadib uu dhacay safgaradkii xaaraanta ahaa ee uu muuse biixi ugu saxiixay abey axmed labaatan kilomitir oo ka mid ah baddacas halka dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan shiikhna iyadoona isla dabayaaqadii sanadkaas ay abey axmed u saxiixday dekado kale oo ka dheeri ah kuwa uu u saxiixay muuse biixi waxaana dhammaan heshiisyadaas gaashaanka u daruuray xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah awoodda keliya ee hortaagan damacyada guracan ee xabashida antii bishan taliyaha guud ee ciidanka etoobiya berhanu julla ayaa wuxuu sheegay in dalkiisa uu dhowaan ka mid noqon doono bulshooyinka ku dhaqan badacas oo aysan u baahnayn bad kale taas oo micnaheedu yahay go'aanka ah in la gaaro badacas xitaa haddii ay tahay in la adeegsado awood milatari taasoo kor u qaadaysa walwalka asmara bartamihii sanadkii labada kun afariy labaatankii eritrea waxa ay ka mamnuucday shirkadda duulimaadyada ethoobiyan airlines in ay gudaheeda duulimaad ka samayso amaba ay ka degaan garoonka asmara iyadoo mas-uuliyiinta eriteryan ay xayireen xisaabaadka bangiga ee shirkadda iyadoo u sababaysay xatooyada bagaashka iyo qiimo koror aan sabab lahayn taasoo ay dowladda etoobiya beenisay tallaabadan ayaa aakhirkii qayb ka ahayd calaamadaha muujinaya inuu xumaaday xiriirka labada dal geysta kale etoobiya ayaa eritreya ku eedeysay inay la safatay hogaamiyihii hore ee jabhadda tigreega waxaa sidoo kale baraha bulshada iyo kuwa aan rasmiga ahaynba ka soo muuqday in garabka uu hogaamiyo guddoomiyaha jabhadda debreston gabramekel ay bilaabeen in ay la xiriiraan dowladda eritereya taasoo ay jabhaddu si rasmi ah u beenisay dabayaaqadii bishii janawari kii dowladda etoobiya ayaa u ogolaatay dalkeeda shir guud in ay isugu yimaadaan mucaaradka eritereya waxaana soo xaadiray shirkaas laba kooxood oo ka mid ah mucaaradka eritereya iyadoo labadaas kooxood u ogolaatay inay howlgal ciidan ka sameeyaan gobolka canfarta ee kaabiga ku haya dekada casaba ee eritereya tani waxay u badan tahay inay sii kordhiso xiisadda islamarkaana ay soo dadejiso isku dhacyada labada dhinac taasoo sidoo kale ka dhigan in etoobiya ay soo ururinayso mucaarad badan oo ka dhanna heritereya kuwaasi uu ku sugnaa dhulkeeda ka hor inta uusan abey axmed xukunka la wareegin kii dhanka kale shir madaxeed saddex geesood ah ayaa caasimada eritereya wuxuu ku dhex maray masar eritereya iyo soomaaliya bishii oktoobar kii kaasoo la arkayay isbahaysi saddex geesood ah oo wajihi doona adis ababa maadaama uu qabsoomay xilli ay sii kordhayeen xiisadaha ka dhex jiray gobolka etoobiya ayaa khatar weyn u aragtay heshiiskii iskaashiga ahaa ee ay dowladda federaalka la saxiixatay masar iyo rabitaanka masar ee ka qaybgalka howlgalka cusub ee e u s som si kastaba ha ahaatee xaalada etoobiya iyo eritereya ayaa mar kasta isku bedeli karta dagaalka foolkafool ah oo dhex mara labada dal eritereya ayaana dhowaan waxa ay kulan deg deg ah isugu yeertay hogaamiyaasheeda ugu sarreeya milatariga si ay xaaladda u qiimeeyaan iyadoo sidoo kalena heegan gelisay ciidamadeeda kaydka ah maamulka ayaana mamnuucay in loo safro dibadda taasoo muujinaysa xaaladii ugu saraysay ee loogu diyaargaroobayo xaalad kasta oo deg deg ah oo ka imaan karta xadka etoobiya qaar ka mida warbaahinta ayaa xitaa aad ugu fogaaday in ciidamada eritereya ay geeyeen aaladaha tashwiishka ee ka dhanka ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska si meesha looga fogeeyo khatar walba ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida intaan barnaamijkan la mid aan hawada dib aan ugu kulmin waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
إشراقت الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي سمري في وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله